runtii wax laga xumaada weeye arintaas arin fiican ma aha waana ka hadalnay askarigii fuliyey arintaasna runtii waad ogtihiin in la qabtay waxaana aan uga digaynaa qof walba inay ka taxadaraan arintan oo kale waa dhici kartaa accident bani aadana la yahay qofku waa ku dhici karaa accident ama shil waa ku dhici karaa laakiin marnaba ma ogolaanayno arrin ku talagal ah marna ma ogolaanayno maxaa yeelay dadkeennu dhiiggiisu iyo naftoodu waa qaali amisomna saan ognahay runtii toban sanay nala joogtay iyagu naftoodu naftoodii ku waayeen kuwo ka mid a kuwo badan naftoodii ku waayeen inay runtii difaacaan dowladnimada soomaaliyeed